kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada waa mar kale barnaamijkeenii faaqidaadda oo toddobaadkan ka imaanaya magaalada garowe barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen dhowaan waxaa igal qaybgalaya saarikiin cabdixirsi oo horey wasiir uga soo noqotay puntland haddana ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga sincad waxaa kaloo igala qaybgalaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyiinta puntland maxamed cali faarax sidoo kale waxaa igala qaybgalaya cabduqaadir maxamed warsame oo bulshada rayidka ka tirsan sidoo kalena ah falanqeeya arrimaha siyaasadda ugu horeyn haddaan ku hormaro maxamed cali faarax agaasime maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen bismillahi raxmaan raxiim nuuc muuse brijeeb iyo fioway marka hore u mahad celinayaa allah ayaa mahadle halkaas ugu keenkeenay dhammaanteen waa u mahad celinayaa walaashay saarakiin iyo saaxiibkii cabdulqaadir oo barnamijka nagala qaybgalaya runtii waa arrin muhiima arrintaad weydiisay iyo golayaasha deegaanka maxay uga dhigan yihiin bulshada reer puntland ay ku soo doortay qof iyo cod waxaad dareemaysaan waagi hore golayaasha deegaanka waxaa lagu soo xuli jiray hab qabiilaysan oo odayaasha iyo dhaqanku ay ka qeybqaadan jireen soo xulistooda in yaroo kooban oo dad ayaa ka faa'idaysan jiray dadkaasuna waxay isu arki jireen marka la keeno in cidda keentay uun ay mas-uuliyadda iyo la xisaabtanka ay leedahay ama iyaga ay maaragtay u celiyaan wixii awooda oo markaas iyagu ay leeyihiin oo hadday noqoto u qariimidda bulshada iyo howlaha ay qabanayaan oo dhan ay ku xiran tahay isla xisaabtanka bulshada dhexdeeda ahi wuxuu ahaa wax aad u yar oo aan qiimo badan ku lahayn in bulshadu intay timaado miiska soo fadhiisato ay go'aansato in maaragtay ay mxuaha ka qayb qaadato hawshii bulshada ay lahayn ay ka qayb qaataan marka tan maanta waxay uga bedelan tahay waxaa awoodda loo celiyey dowladnimo shacabka loo celiyey shacabku iyaga ayaa soo dooranaya qofkaay doonayeen horta marka hore waxaa soo baxay qofkii la rabay qof kasta soo soo bixi mayo qofkii la rabay bulshadu ay rabtay ama la yaqaanay ama la garan karay xisbiyada siyaasadda ama ururada siyaasadda markay ahaayeen tartamayeen dadka waxay ku kala xulinayeen qabiilku ma kala xulinayni waxay islahaayeen dadka yaa sumcad loo ummadda ka gadmi kara oo soo imaan kara shaashadda imaan kara oo hadhow beritoole aad ku heli kadhaan cod ku heli kadhaan kusoo baxdaan horta dadka saas lagu soo xulay dadkii saa ku soo baxay waxay ogyihiin waxay kusoo baxeen tahay codka dadweynaha waxay ku khasban yihiin inay xaafadihii tagaan inay amnigii ka shaqeeyaan arrimihii bulshada inay ka shaqeeyaan caafimaadka ka shaqeeyaan biyihii ka shaqeeyaan shaqooyinkaas dhan inay qabtaan bay ku khasban yihiin waxayna ogyihiin dadweynuhu inay la xisaabtamayaan oo waxay qabanayaan shirar dadweynaha isugu yeerayaan u sheegayaan waxay qabanayaan waxay isticmaalayaan wasiilo kasta oo tusaysa bulshada waxay ku soo dooratay inay qabanayaan bay isticmaalayaan awoodina marka inay shacabku leeyihin waa ogyihiin marka cid kale awood ka sugimayaan waxay kaloo faa'iido ku leeyihin waaga hore dadawad markii lasoo magacaabo doonada iyo ismada soo magacaabaan oo la keeno markii laga fahmi waayey shaqadoodii ama waajibaadkii loo igmaday ay qaban kari waayaan ama caqabada ay timaado si fudud baa lagu kala diri jiray hadda si fudud lagu kala diri maayo oo waxay u baahan yihiin procedures iyo howlo adag iyo maxkamad iyo dastuuriga ayd iyo howlo badan iyo nidaam in loo maro marka golihii deegaanka ruuxoodu waxay ka badbaadayaan in rabitaan qofeed ama shakhsiyadeed ama mas-uul sare oo dowladda xukumaayay uu ku kala diro uu kala badbaadaya marka shacabkaa soo doortay awood shacab weeye ciyaar ciyaar laguma dhayilsan karo marka waana muhiim in arrintaasi ay noqoto ilaa hirgasho ilaa madaxweyne lagu soo doorto shacab lagu soo doorto si madaxweynahaas uu u arko uusan noqonin qof maaragtay dad isagu adeeganaya ama dad gaara u adeegaya ama gruub gaara u adeegaya inuu dadka u adeegaya inuu dareemaan rabaa sida hadday golaha deegaanka u dareemeen tusaale waxaan kugu soo qaadanayaan qardho iyo ayl iyo iyo iyo iyo ufayn markaa tagtaad garan ka dhaha in se u shaqaynayaan qaabka u shaqaynayaan marka anu waxaan qabaa faa'iido weyn iyo marxalad weyn oo laga gudbay oo horey loo gudbay inay ahayd baa hadda la qabaa bulshadu maanta kalsooni bay qabtaa inay ku filan tahay inay dooran kordho cidda ay doonayso ay rabto marka taasaa marka waxay keenaysaa in barnaamijkan uu yahay barnaamij taabagal oo dhahalgala
saarakiil haddaan ku weydiiyo sidee dhanka si su-aashaas
horta runtii waa laba su-aalo isdul saaran maxaa laga filan karaa iyo maxay uga dhigan tahay bulshada horta bulshada waxay uga dhigan tahay arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigan tahay awooddii bulshada in loo celiyey maaragtay bulshada ay iska soo horumarinayeen inkastoo xitaa qabiil uu meeshan ka marneen oo dee qabiiladii maarata ay ku jiraan oo maarata reeraba reerihii maarata ku jiraan laakiin saas ay tahay qabiil kasta wuxuu iska soo horumarinaya wiilkooda ugu wanaagsan ama gabadhooda ugu wanaagsan marka taa waxay keentay isbedel siyaasadeed isbedel bulshadeed iyo waxyaalo badan oo wanaagsan oo laga filaayo iyo isla xisaabtan oo dhexdooda ah iyo tartan ay gelayeen xitaa golayaasha deegaanka dadkaas da lasoo xulay ama imaaday inay u galaan nacam wanaag iyo wax inay qabtaan oo bulshadu wax ku soo celiyaan oo reerihii soo dirsada ama qabiiladii ha- ay ka yimaadeen wax wanaag ku celiyaan marka taas waa waxa aan ka filanayno Een, midaan kale oo ah een, een, maxaa een, isbedelkan kale oo dhacay oo dhinaca siyaasadda ah waa mid taariikh ah oo dee bulshada maanta in laga baxay waxyaalihii hore een, waxay ka dhigan tahay taariikh weyn oo soo weytay geesinimo tallaabo la qaaday oo bulshadii maaragtay xoogaa culays bay nagu ahayd inaan isbedel keeno siyaasadeed oo ah hal qof iyo hal cod in la helo oo bulshada maaragtay lagu soo doorto golayaasha degaanka ama wixii kale oo insha allah imaan doono marka geesinimo iyo tallaabo la qaaday isbedel siyaasadeed iyo wax wanaagsan oo maaragtay noo soo hoyday oo waxyaalihii xumaa iyo dhaqankii oo qabiilka oo oo waday oday dhaqameedka uu keenayo qofkuu doono uu keenayay waa laga gudbay waxaa loo gudbay mid kaloo ka wanaagsan oo siyaasadana sharaf u leh oo sh- bulshadana sharaf u leh magac ahaana sharaf noo leh oo qofkii in bulshadii ay soo doorato siyaasad ahaan waa mid guul aan gaarna waa tallaabo wanaagsan waa mid fiican oo la isku dayasho leh horaa tallaabo loo qaaday marka waa labadaas su-aalada i weydiisay waa laba fiican filashadana waa mid wanaagsan oo laga filnaayo dadkan lasoo doortay inay wax wanaagsan keenaan midii isbedelka siyaasadeedna waa wax wanaagsan oo maaragtay noo wanaagsan cabdiqaadir eh, adigoo ka socda bulshada rayidka puntland Eh, waa mahadsantahay nuux Eh, run ahaantii waxaan is leeyahay filasho weyn oo wanaagsan ayaa laga fili karaa gaar ahaan bulshada waxaa weeye aad iyo aad ayay rajo wanaagsan uga qabaan eh, barnaamijka kan laakiin waa mid ku xiran dhammaystirkiisa habba abrojka ama habka loo raaco dhammaystirka barnaamijka kan weliba anigu waxaan leeyahay gaar ahaan urur eh, eh, xisbiyada siyaasadda arrin arrin ku wajahan weeye waxaan leeyahay waa inay ku eegaan il waxyaalaha geysan ah dhammaystirka barnaamijka kan marka laga hadlayo do no harm baa loo baahan yahay in lagu eego waayo dhammaystirka barnaamijka kan waxa weeye wuxuu saameyn ku yeelan karaa ama waxyeelo u geysan karaa wixii wanaagsanaya lasoo qabtay dadku waa dad wada degan eh, isku caloolfiyo marakan hadda laakiin cogdad iyo xumaan inay kala dhexgeliso looma baahna dhammaystirka barnaamijka kan marka laga hadlayo Eh, shacabka wada degan degmooyinka eh, hawshatan waa ay ka fulayso waagaga haddaan eegno eh, isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga iyo horumarinta guud iyo weliba daryeelidda ee bulshada ee la filayo isla xisaabtanku wuxuu ku fududaanayaa een, dadku waxay ark- u ar- isu arkaan markan in dadka loo noqday oo shacabka codka uu bixinayo haddaan cod shacab la helinna ee, uusan aqlabiyad ku helin kusoo bixinna hadhow uu ka harayo cid soo saarayso iyo qalin iyo qabiil uu ku imaanayo cid ku imaan saysan jirin sidaala adageed waxay u baahan tahay waxay u- waxay diyaar u yihiin in lala xisaabtamo inay soo bandhigaan ee, waxa ay isticmaalayaan hadda een, waa dhoweytu waxay bilaabeen degmooyinku qaybtood inay soo bandhigaan dakhliga soo gala ee, meelaha uu ku baxayo ee, waxyaabaha ay ku baxayaan ee, in laga hadlo waxay kaloo degmooyinka hadda qaybtooda oo weliba degmooyinka hadda uu ka dhacay ugu horeeyaan ee, soo bandhigeen maalin dhoweytu aan qabana shir weyn oo ay kusoo bandhigayaan qorshayaasha shanta sano ee degmooyinka oo runtii ay kusoo bandhigayeen shanta sano ee soo socota waxa ay qaban doonaan oo ay kala soo tashadeen dadka waagi hore hadday iyagu iska soo qorqoran jireen oo ay soo xariiqan jireen waxay rabaan iska keeni jireen ama ay intooda degolaha deegaanka ay go-aan ka soo gaari jireen hadda maca waxa la gaaray caruurtii waxaa ku jiray wadatashiga caruurta waxay u baahan yihiin caruurta deegaanka ku nool garoomo ay kubadda ku ciyaaraan meelo ay wax ka bartaan iskuullo caafimaadka meel ay ka helaan meelo ay maaragtay ku da- maxaa ahaye, eh, ku dabaashaan waxyaabahaas dhan bay soo qorteen macnaha waxay kutusinaysaa marka isla xisaabtanku hadda wuxuu u gudbay bulshada dhammaanteed wuu saameyn buu ku yeeshay ilaa caruurtii ilaa iyo haweenkii ilaa qof walba waxa uu ka doonayo golaha deegaanka inuu sameeyo baa qorshayaashooda uu yahay marka ay soo samaysteen aad baan ula dhacay runtii waxay ka fakarayeen oo ugu waaweyn hadda oo aan ku arkay een, een, een, een, een, meelaha waxyaa ugu muhiimsan waxay ka mid ah dhibaatooyinka dhici kara oo imaan kara emergency-ga ama disaasterka imaan kara see looga hortegayaa qaybay u samaysteen waaxyay u sameeyeen nidaam bay u samaysteen macnaha waxay kutusinaysaa eh, inay ka jawaabayaan xataa hadday dhibaata dhacdo in laga jawaabo in qorshe laga leeyahay oo dadka ay soo weydiisay uga jawaabeena maxaa nagala qayb qaadanaysaan maxaa naga qabanaynaa waxyaabahaas in laga wada hadlo marka waxay waxay xoojinaysaa in dadka qof iyo cod lagu soo doorto qofku inuu ogaado beritoola dadkii baa loo noqonaya iyo codkoodii haddaadan maanta wax qabanin beritoola xisaabta waa kugu adkaanaysaa marka xisaabtanka ugu weyn oo haysta waa kaas weeye oo ay ku xisaabtamayaan Eh, ta labaad waxa weeye waxaa fududaanaya in ay waxa ummadda ay u hayaan ay ilaaliyaan sababtu maxay tahay Eh, waxay u ilaalinaya waxay tahay wuxuu ilaalinayaa sumcaddiisii wuxuu ilaalinayaa sharafkiisii wuxuu ilaalinayaa dadkii soo doortay codkoodii xisbigii soo doortay codkiisii waxaas dhan buu ilaalinayaa marka maalinta hore haddii keligaa ahayd oo ishu keliga ay ku qabanaysay maanta keligaa maahidu waxaa ku fadhidaa xaamilsood baa tahay waxaa matashaa shacab waxaa matashaa xisbi waxaa matashaa dad waxaa matashaa maaragtay guruub maaragtay eh, siyaasad ku- ku midoobay baa matashaa marka intaasoo dhan wuxuu ka ilaalinaya waa inuu ka ilaaliyaa inay naxli soo gaaraan ama dhibaato soo gaadho sidaa laadegeed marka islaxsaabta ku adkaanaya wuu ka adkaanaya sida horeeto oo marka hore isha lagu fiirinayay lagaba yaabeeba in ay so- labaatan qof oo de- degmada ah oo lasu keenay ay doorteen maanta malaayiin qof aa soo dooratay fartan iyo shan kun oo cod buu ku fadhiyaa konton kun oo cod buu ku fadhiyaa marka intaasuu ilaashanaya haddii kale beri buu waayaya haddii dee waxaa lasoo doorsan hadda waxay u badan yihiin dhalinyaro mustaqbal siyaasadda inay soo galaan bay rabaan degmooyin bay ka soo bilaabeen ilaa madaxweyne inay socdaan bay rabaan marka mustaqbalkiisa kariirkiisa inuu ilaaliyo waxay ku xirantahay isla xisaabtanka inuu adkeeyo marka taasaan anigu aan aan aan aan aan dhihi lahaa tan agaasimada guud annagoo sii tixraacayno saddexdii degmo ee hore qardho ceel iyo ufeyn oo horey hawshaani ay uga hirgashay marka laga soo tago kuwan dambe maxaa casharo ama caqabado ah oo laga baran karaa oo kuwan eh, lagaga faa'iideyn karaa Eh, degmooyinkan badana hadda golayaasha deegaanka ee dadku ay soo doorteen ay yeesheen haddaan ku hormaro cabdiqaadir Ee, waxaa laga baran karaa horumar intii laga sameeyey ilaa intii ay ee, dhisan yihiin saddexda degmo waxyaabihii horumarka ay ka sameeyeen oo ay ka mid tahay mataqaanaa in ay u hoggaansamaan ee, golayaasha saddexda degmo nidaamka jira ee ay iyagu doorteen dhaxdooda iska doorteen ee, in la waafajiyo ama dadkii sida ay mataqaanaa isu aqbaleen xisbi ahaan iyagoo ah hadda xisbiyo kala duwan sida ay isu aqbaleen oo u garteen in ay yihiin wax kan wax mas-uuliyadeeda ay wada leeyihiin ama guddoomiye ka ahow ama ku-xigeen ka ahow ama counselor ka ahow waxa weeye waxyaabaha casharkoo laga baran karay ka mid tahay Ee, mar walba waxaan arki jirnay golaha deegaanka iyo iyo iyo guddoonka iyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku is haysta taasoo sababi jirtay mataqaanaa in guud ahaan la bedelo ama ee, la kala diro Ee, maantase waxaan aragnaa saddexdii degmo ee, horey loo dhisay in ay yihiin dad maxay ahayd isku talo ah dareemaya mas-uuliyad inay wada saaran tahay walow ay yihiin dad xisbiyo kala duwan ka yimid laakiin dareensan hab dimuqraatiya inay ku yimaadeen lasoo doortay matalaad ay meesha ku fadhiyaan taasina looga baahan yahay inay ku daydaan ee, ee, degmooyinka dambe ee hadda maamulka loo dhisi doono haddii ilaahay saraakiin isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo eh, waxyaabaha laga baran karo a- ama a- muxuu ahaye laga faa'iideysan karo eh, saddexdaas degmo oo ka horeeyey en, kuwan dambe eh, la dhihi karaa iyaga laftirkooda waxay eh, tusaale u noqon karaan haddii ay noqoto caqabadaha ka hor imaanayo iyo waxyaabaha ay ay ku tallaabsadeen oo ay ka baran karaan kuwan kale Eh, maxaa ku tilmaam leh Haa, waxa ugu horeeya laga baran karo horta wada shaqayn dad xisbiyo kala duwan ka yimid ama ururo kala duwan ka yimid oo markii hore isku fikrad ahayn laakiin markay soo galeen golaha deegaanka oo miis kala wada yimid ay isku meel waxa u arkeen oo si- danta bulshada ay ka wada shaqeeyeen marka wada shaqayn ah in maarata mar walba danta bulshada wax walba laga horeysiiyo isfahan maarata horumarka laga shaqeeyo gacantada isqabsado waxyaalo badan oo wanaagsan oo positive ah runtii laga baran karaa hadda laba sano way dhaaftay intay dhisan yihiin saddexdaas magaalo ilaahay hadda marka ma arkano buuq ma aragno waxba sidii awal dhaqanka u ahaan jirtay maarata markii golayaasha deegaanka odaygu soo doorto ama qabiilku keeno laakiin way ka duwan yihiin haddeer waxaad arkaysaa dadkii oo si wacan wada shaqeyna iyagoo gacanta is haysta iyagoo haldan maaragtay u wada socda iyagoo maaragtay een, iska ilaalinaya qaladaadka iyagoo maaragtay een, si wanaagsan shaqadooda wada socoto oo konfliktii ama maarata dadkii is- fahanwaagii dhaqanka u lahaayeen golayaasha deegaanka ay ka maran yihiin marka qodob bay tusaale u noqon karaan caqabada runtii ilaahay hadda uma jeedo damac caqabada way iska jiraan mar kasta saa rabta xuma dhacay sidoo maarata barnaamijada ay wadaan iyo howlaha ay wadaan oo marwalba uma suuroobayso taas waa wax iska annaga dhan wada saameynayso waa magaalada dhan maarata een, puntland dhan ama soomaaliya wax haysta waa taas waxyaala qaarkood ee mashruuca mashaariic inayn fulin karin ay rabaan iyo baahiyo badan ay u jeedaan bulshada ay qaban karin laakiin waxaa laga badan kara ugu muhiimsan waa wada shaqaynta iyo markasta danta bulshada lagu horeysiiyo dantooda gaar ah awal sidaa ma ahaan jirin dan gaaraa jiri jirtay qofka suu rabo wuu yeeli jiray ilaa dhegta lasoo qabto laakiin hadda sidaan maaha waa dad iswada fiirsanaya dad wada qaladadooda hore isaga muuqanayso maarata oon lagu dhicaynin qalada la sameeyo oo maaragtay dad is ilaalinaya waaye isku meel ujeedo hadalna say bulshada u horumarin lahayn marka tusaale fiican weeyaan waa wax loo baahaya in maarata saas oo kalena insha allah kuwa kalena ay ku shaqayn doonaan agaasima xukuumadda eh, puntland iyo dowladaha hoose waa sidee eh, sida ugu habboon ay u dabaqi karaan marxaladan cusub ee la galay si waafaqsan dastuurka iyo eh, xeerka qadiyadahan la xiriira
nuux waa maadsan tahay Eh, horta wu- wuxuu shuruuc bay u khuduucayaan mar walba waa ogtahay waxaa la jira eh, sharci lambar toddoba eh, oo hadda lagu sameeyey dabeegis lagu sameeyey lala waafajiya habka dimuqraadiyadda iyo sida lagu soo doortay golayaasha deegaanka iyadoo markaa loo eegayo in dimuqraadiyadda iyo nidaamka uu fulo ayaa dowladda ka shaqaysay sharciga waa la soo saaray waa la qaybiyey hadda faafinta rasmigeed buu ku socdaa golayaasha deegaanka hadda la dhisahaya isagaan lagu dhisahaya sida hadda walaashay saarakiin sheegtay iyo cabdiqaadirba waa sax isla xisaabtanku wuxuu fududaanayaa ugu muhiimsa waxa weeye inay iswaafaqeen ama ay isqaateen iyagoo siyaasado kala duwan ku kala yimi oo xisbiyo iyo ururo kala duwan ku kala yimi kala afkaara oo kala muxuu ahaa barnaamija oo dhan walba barnaamijkiis gooni u watay laakiin marka ay isugu yimaadeen golihii deegaanka waxaa lagu wada khasbanaaday in bulshada hal barnaamijay u sameeyaan oo ay halkaa barnaamij bulshada ay ku wadaan maadaama ay accountable yihiin bulshada oo dee markan waa isu yimaadeen marka horta waa la tartamayey laakiin markan tartam ma jiray waxaa la rabaa in kulli la wada fuliyo hal ajende oo degmadaasu ay leedahay si markaa beritoole ay u noqdaan kuwii dib loo soo dooran lahaa ama muxuu ahaa kuwa dib loo ceelin lahaa marka labadaa qodob un bay kala qaadanayaan labadaa qodob bay kala marayaan marka runtii isla xisaabtanku taasuu ku adkaaday arrintan hadda shuruucda iyo nidaamka dowladaha hoose ee annaga aan ka shaqaynayno kulli waxay waafaqsan yihiin habka dimuqraadiyadda ah qaabka loo dooranayo qaabka isu dooranayaan muxuu ahaa waxyaabaha ka dhexaynaya sida loo taxaalufayo howlaha la qabanayo qodobo badan baa lagu soo kordhiyey runtii qodobka sagaalaatanaad baa ugu muhiimsan oo sheegaya haddii hal xisbi meel uu ku guuleysto inuu isagu soo dhisayo golaha deegaanka waagi hore waxay ahaan jirtay doorasho in la aado ee lasoo doorto markii golaha deegaanka la dhisayo laakiin hadda xisbiya maadaama la noqday xisbiga ku guuleysta soo dhisayo golaha deegaanka inta kaletana waa raalli way ka yimaan kafaqsayn sida hadda baran ka dhacday oo kaleeto xisbiga kahabaa ku guuleystay waa tagnay way sheegeen labada qof oo gudoomiyaha gudoomiya ku-xigeenka noqonaya waa la tartamay waxaa runtii tartankaas kasoo dhexdooda kasoo dhexbaxay wiil iyo gabar runtii waa ku faraxsannahay in dumarku ay ruuxooda dowr qaataan horumarinta ay qaataan waaga horta ma dhici jirin waa ogtahay saddexda degmo la dhiso ayl iyo marka la dhisay aniga ayl baan joogay anoo hadda kahor laba kun shan iyo tobanka agaasimo guud arrimaha gudaha ahna ayl baan tegay iyadoo golaha deegaanka qabiil lagu dhisaayo waxaan ka kari weyna odayaashii warwalayaalow hal gabanaa ku jidha gabar kale kusoo daro almeela la fariisato u weelyeesho waana laka diiday maantana sagaal gabdhood baa ku jira barbaryo kuma imaan nuuxow waxay ku yimaadeen waxa weye waa codkoodii iyo ra'yigoodii iyo fikirkoodii ay ka gadeen bulshada iyo xisbiyada iyo ururadii ka tartamayeen marka taasna waa guul kaleeto in bulshadu isku qaybsan tahay oo aysan hal dhinac ka rarnayn oo rag keliya lasoo wada dooran waxaa yimi laba walaala ah waxaa yimi nin iyo gabadhiisa isqaba haas isu ah waxay ku tusa cid ka hadasha ma jidho laakiin haddii maanta odayaal ay soo dhisi lahaayeen laba walaala hadday soo qoran waxaa la dagaalami lahaa qoryaal kala goran lahaa laakiin maanta waa ku yimaadeen cod bay ku yimaadeen nin walba waa aqbalsan yahay nin ka xun ma jira nin aaskiisi baa ka yimi oo hal xisbi ka soo wada baxay cid diidan oo dhahaysa maxaa u soo wada baxdeen ma jirto laakiin haddii odayaashu soo dhisi lahaayeen ama qabiilka la joogi lahaa cidina ma ogolaateen waxa la yidhaha see ku heleen ama loo sheego laakiin maanta cod bay ku heleen wey marka waxyaabahaasoo dhan baa maaragtay shuruucdaas iyo nidaamkaas dowladnimada ee la abuuray ee dowladdu ay samaysay baa waxay u keenaysaa faa'iido weyn in barnaamijkan uu hirgalo waxaan ka shaqeynaynaa insha allah siduu raseeba hadda fariisinta socota golayaasha deegaanka in lagu tababaro nidaamyadaasoo dhan la sameeyo dowladihii hoose la sameeyo la diyaariyo xataa la gaarsiiyo heer ay ka jawaabi karaan baahiyaha iyaga dumeynkooda yaalla waxaan kaloo ka shaqeynaa inaan daadejino maamulkii oo aan usii daadejino maamulku hoose uu sii tago maamulka kul hoos laga soo unko baahiyaha ay ka yimaadaan fulinta baahiyuhuna hoos ay ka bilaabataa la rabaa hadii lahan waagi hore xagga dowladda dhexeeyadu ay fulin jireen walba way aadi jirtay hadda waxay ka dambeeyey waxaa shaqada iska yeelan doona oo lahaan doona waa dowladaha hoose wey sida hadda ka muuqata barnaamijyada socota oo dhan in dowladaha hoose fokus la saarayo marka intaas
cabdiqaadir isla su-aashaas isla su-aashaas anoo tixraacaya saddex qodob baan rabaa inaan ka dul istaago marka ugu horeysa in la tababaro xilli hore xubnaha golayaasha deegaanka maadaama badankood aysan lahayn khibrad shaqo labo in loo madax bannaaneeyo shaqadooda oo aysan dowladda dhexe aysan faragelin saddex dowladaha hoose isma bixin karaan qarash ahaan dhaqaale ahaan waa in dowladda dhexe aysan haddii xisbi mucaarada uu uu ku guulaysto meel aysan oranin farahanka laabanaynaayo maxaanku yidhaha xisbi mucaarada meeshaas awalba hayste marka dowladda dhexe waxaa laga rabaa inay mar walba garab istaagto ama mucaarad ama mu'ayid midkuu doona ha ahaado degmadii uu ku guulaysto waa inay garab istaagtaa oo ay ka taageertaa siday u taageeri jirtid ama u taageerayso kuwa kalaba dowladda waa inay la shaqeysaa taas waa ku qasban tahay waa inay la shaqeysaa golayaasha deegaanka dowlad kastoo imanaysa qasab ma aha maaragtay waxaa dhici karta xisbiyada hadda in mid ka mid ah soo baxo oo maaragtay dowladdii markaas ka noqdo mas-uul oo dowladdii noqdo marka xisbiyadii kale ee golayaasha deegaanka ku jira ama ururadii kale waa in lala shaqeeyaa marka waa lagu qasbaya in lala shaqeeya iyadoo la ilaalinaya xeerka maaragtay dowladda hoose waxay matashaa iyo golayaasha deegaanka inta badan shacabkay matalaan marka wada shaqeyn fiican in lala shaqeeyo oo xoogaa waxaan jiray berigii hadda saddexdan magaalo saddexdan soo baxeen degmooyin ufayn eyl iyo maaragtay qarro xoogaa way iska jirta habaacsanaan oo runtii inkastoo markii dambe la saxay laakiin bilowgii xoogaa waxaad mooday inuu waxyaro jaxwareer dhacay marka taa naftirkeed in cashar laga barto oo dowlad kastoo imaanaysa ee la shaqeysko ururadan iyo maxisbiyadan ku jira golayaasha deegaanka ee soo baxay maadaama ay matalayaan shacabkii oo dowladdiina ay matalaysa iyadana shacabkii marka in lala wada shaqeeyo wixii baahiyee la daboolo shaqadan si fiican loo wado arrintaas haddaan wax ku daro horta waa sii sheegtay wasiiraddu wada shaqayntu dee xisbiga xisbiga dowladda markaa maamulayahay waa xisbi dhinac xisbigu ka yahay dhinacna dowlad buu ka yahay markii dowladnimo ay noqoto dee wixii soo baxa oo degmada ka soo baxa waxaa lagu khasban yahay dadka soo baxaaya waa dowladdii weye xisbiga markaa tartamaya ama kan muxaafadka ama mucaarada ahaada kulli dowladdaa loodayahay aragtidaas horta waa in la wada qaato ayaa muhiima in dowladda la wada yahay oo laga wada shaqeeyo dowladduna markaa ay degmooyinka waxay ka qabanayso ama mucaarada ku guuleysto ama muxaafadka ku guuleystay in isku si siman looga shaqeeyo oo shaqo looga qabto oo muhiimadeeda la saaro xooga la saaro bay ka shaqaynaysaa waxaa tusaale ku ah hadda degmooyinka laba degmo waa laga guuleystay dowladdii degmana xisbiga waa laga guuleystay dowladda hogaaminayay degmana iyaa ku guuleystay isku shidaa shaqo uga socotaa oo wax kala duwan oo laga shaqaysaya ma jiro barnaamijyada iyo howlaha ay qabanayaan barnaamij howsha fulayaan mashaariicdii socotay jblgii mashaariicdii kulli socotay kulli isku sidaa uga socdaan hortaas waxay kutusinaysaa wada shaqaynta hadda iyo fahamku waa fiican yahay walow inagu aynu ku cusubnahay barnaamijkan dimuqratisationka waa ku cusubnahay haddana waxaad moodaa aragtida aynu qaadanay aragti fiyowin ay tahay shirarkii laga wada qaybgalayo iska daa dowladde intooda isku dhex jiray oo halka degmo wada joogo xisbiyada kala duwan ahaa baa wada shaqaynaya oo waxay ka wada shaqaynayaan in magaaladaas dhibaatada ay ku jirto ay ka saaraan haddaysan taa ku wada shaqaynin hadde iyago ruuxooda caqabad baa wada qabsanayso ma aha keliya xisbiga ku gulaysa inuu dumaaye degmadaas wixii laga soo doorso dhan baa dhibaato qabsanaysaa mogtahay marka anigu waxaan qabaa sida wasaare saare cabdiqaadir ay sheegeenba waxa ugu muhiimsan waxa weye waa wada shaqaynta wey xoojinta wada shaqaynta waxay ku xiran tahay maaragtay inay gaaraan guulaha ay rabeen inay gaaraan taasaan anigu aan kusoo ururinayaa in maaragtay ay muhiim tahay dowladda iyo degmooyinka ciddii doontaa ku guulaysatee in wada shaqayn dhow la yeesho si loo fuliyo wixii laga ballan qaaday bulshada markan xisbiyaa loo tallaabayo maxamed waxaad marka haddii dalku uu xisbiye galay dooda iyo arrimaha kaleetan waxaad la filaya sida muxuu ahaay la filan karo inay sii ballaaran karaan siyaasiyiinta naqdinaya ama walaaca ka muujinaya hufnaanta ama dhexdhexaadnimada looga baahan yahay wasaaradda arrimaha gudaha xilligan kala guurkaha maxaad uga jawaabi lahayd u haysa horta waxaa muhiima wasaaradda arrimaha gudaha annagoo dad technicaala nahay xisbiyadana kuma dhex milmayno oo laba baalkeynayno dowrka aan leenahay waxay tahay inaan noqono dowr wada shaqayneed oo dhexdhexaadneed waxaad arkaysa maalmaha kan oo si fiican ula socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo xisbiya oo shaqaaya waxaanu ka shiraynay maaha inaanu wax anagu ajenda ah ka wadana iyaga laakiin degmooyinkii lagu kala guuleystay iyo sida loo soo dhisi lahaa iyo waddadii aan u mari lahayn iyo habkii loo mari lahaa ayaa tashi wada tashi laga sameynayay haddii marka aan cid gooniya wada tashi la samayno ama cid gooniya aan la tashanno dee wixii keligood kuma xiriira awooddoodii marka annaga waxa dowrkay waxa weye dowr dhexdhexaadnimo wada shaqayn xoojin dowladdii muxuu aha nidaamkeedii baahinteedii si loo xoojin lahaa xisbiyada siyaasadda iyo mucaarafad iyo mucaaradba sidai isugu qanacsanaan lahaayeen in halmar hal hadaf oo dowladnimo dhis dowlad dhisa lagu shaqeeyo in laga shaqaysiiyo taas annaga ka shaqaynaynaa muhiimadda koowaadna waxay annaga dowlad wasaaradda arrimaha gudaha noo ah annaga hadda aan ku jirnaa siyaasad kale annagu ma dabaqayno mana maamulayno waxaan annaga mas-uulka nahay waxa weeye inaanu fariisino welihii deegaanka oo la isu doortaan maayirkoodii iyo ku-xigeenkiisii hadday noqoto wax aqlabiyadda ee lagu guulaystay hadday noqoto kuwa taxaaluf lagu sameynayo hadday noqoto kuwa sanduuqa la aadayo sidaas option buu ka leeyahay sharcigu ka leeyahay in aanu samayno maayiradii iyo la dhiso golihii deegaanka kabacdina aanu tababar samayno isku si isku aragti iyo isku hadafna lagu sameeyo aragtidaas iyadoo markaa lagala tashanayo xisbiyadii siyaasadda ee dheriga wax ka karinayay dheriga hadda hadda hal cid ma karinayso dheriga waa la wada karinaya marka waxaa la rabaa aragtida in la isu arko dherigan waa la wada karinaya waa laga shaqeynaya waa in hal ujeedo iyo hal hadaf laga leeyahay marka wada tashiga iyo iyo iyo isgarar istaagga ayaa wuxuu ku yahay wax lagu gaari karo guusha lagu gaari karo ugu horeysa marka annagu hadda dowrkaygu wuxuu yahay inaanu dhisno goliyaasha deegaanka tababarno diyaarino qorshayaasha u sameyno shanta sana ahaa si ay markaa u gaaraan ahdaafta ay rabaan iyo inaanu ugu qareenno mashaariicdii iyo qaabka aan u shaqeynaynay isku sina u aragno degmooyinka because annagu waxaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha degmooyinka annagaa dhalay degmooyinka oo dhan ciddii ku guulaysatay ama maxaafad iyo macaaradba annaga isku si baan u aragnaa isku aragti baan ka leenahay Eh, horumarintoodana isku aragti baan ka leenahay meeshaan u socnana isku aragti baan ka leenahay Eh, muhiimadda koowaadna waxaa noo ah annaga ah inaan wada shaqayn la sameeyo oo bulshadaas eh, muxuu ahaa shalay codkooda dhibatay ee u soo istaagtay qoraxdaas in laga dhameeyo riyadii ay ku riyoonayeen in isbeddel uu dhacayo nololeed iyo isbeddel siyaasadeed iyo isbeddel dhaqaalaba inuu dhacaan ka shaqeynana annaga taas weye hal aragti baan ka leenahay dhanka eh, xisbiyada markaan een, u soo jeesto eh, saarakiin ma jiraan wax dareena ama xilligan eh, ka hortag ahaan lagu xallin karo oo ka xisbiye ahaan eh, hadda idiin muuqda eh, hadday jiraan eh, maxaa ka xusi kartaa wallaahi xisbiyada een, waa horta arrinkan waa ku cusub yahay arrinkan waa arrin ku cusub bulshada Een, waana iska garanaysa caqabad way iska imanayaan Een, xisbiyada waa dadaaleen oo ninka- ninba intii tabartiisa ah waa la soo baxay laakiin de een, weli si fiican hawshii looma saldhigin waa saldhigi doontaa waa hawl bilow ah Een, si fiican ku socota ilaa haddeer Ee, dadka boobsiis degdeg kuma jiro waa loo sabrayaa maarata waxyaalo badan waa loo sabraya waa loo dulqaadanayaa wixii caqabada jirin waa wax la fahmi karo nature oo dabiici oo ka imaan kara marka maaragtay weji kalo cusub nolosha loo wareego ama siyaasadii qaabkii hore qaab kale ka duwan la keeno bulshada waxay u baahan yihiin laqabsi marka laqabsigii baan ku jirnaa een, waa dadaalaynaa xisbiyada waa dadaalayaa ninba dhinaciisu ka dadaalayaa wixii kale aragti duwanna waa lasugu imanayaa dhib malaha waa- waa- waa xisbi waa waa shaqadeedaba sidaas ah inaan isku aragti la noqonin laakiin isku meel haddana loo socdo dee qof kasta uu leeyahy dhinacayga anaa wax ka hagaajinaya ama bulshada aniga u fiican waa wax caadi ah tartankaas wuu ka jiraa dhexdooda laakiin wixii kale dhibaatooyin ah ama aragtiyo kala duwan ad tahay waa lasaga daba imanaya waa lasugu imanayaa waxaa muhiim ah hadeer in meel loo wada socdo oo meel la wada jihaystay oo xisbiyadii maaragta ay halkaa tallaabada hayaanka dhinaca loo raray dhinacii aan ahayn berigii hore wax lagu soo xulin jira ama dhinacii loo shaqayn jira dhinaca kale hayaanka loo duway hayaanka waa socdaa een, ma gaabinayaa taas ama ma dedegsi ma ordayaa taas waa mid imaan doonta mar kalean ka jawaabi doonaa laakiin haddeer ta- si fiican ba wax u socdaan isla fahamkan waa imaan doonaa wixii caqabadii jirna insha allah waa la- waa la xalin doonaa Een, cabdiqaadir eh, su-aasha sidoo ka jawaabay xisbiyada run ahaantii eh, waxaan qabaa anigu meeshaan awal eri waa in la dedejiyaa eh, in la siiyo tababaro eh, xildhibaanada golaha deegaanka xisbiyada qudhoodu waxay u baahan yihiin in la siiyo tababaro sababta waxaa weeye wax kan waa wax nagu cusub weeye Eh, waxaan u baahannahay inay noqdaan wixii wax isla jaan qaada laakiin haddaynu nidhaahno golihii deegaanka keliya la dhisayaa oo tababar la siinaya xisbiyadiina ay kala aragti duwan yihiin oo aysan waxa kan faham mid aysan ka lahayn laftigeeda caqabad ah marka waxaa loo baahan yahay in xisbiyada laftirkooda barnaamijkan democratizationka lagu tababara Eh, tababarkaas waa lagama maarmaan xisbiyadu inay helaan waxaan qabaa marka haddii taa la helo run ahaantii waxaan usii gogol xaari karnaa doorasho qodi- eh, qof iyo cod ah oo mustaqbalka qabsoonta oo ah heer baarlamaan iyo maxay ahayd heer madaxweyne mar haddii lagu guuleysto golo deegaan oo isfahansan iyo xisbiyo siyaasadeed oo isfahansan oo tartan siyaasadeed ku gelaya heer dimuqraati ah himilada ay doonayaan marka waxaan leeyahay aan aada u dhiirigelinayaa arrintaas xisbiyada in la siiyo fursad ah tababar inay helaan qudhooda gabagabadii aan soo gaarnay marka hal iyo labo eh, maxaad dhihi lahaadeen waa loo baahan yahay eh, si maaragta kuwii eh, dhinaana ay ay u soo dhammaystirmaan kuwa hadda een, soo galay maadaama dalka nidaamkan uu ku cusub yahayna loo baahan yahay in tallaabooyinkaasi lasii qaado si ay ay ugu sii guulaystaan een, howlaha horyaalla
waxaa umaasan tahay anigu koley arrintaas waxaan ka dhihi lahaa horta waxaa muhiim marka hore in aragti guud laga leeyahay Eh, arrintan siyaasadan eh, isbeddelka siyaasadeed ee dhacay dalka dhacay ee demoqratizationka sababtuna waxaa weeye een, annaga waxaan dooneynaa inaanu gaaro horumar waara horumar waarana waxaa lagu gaaraa siyaasad eh, fadhida oo waarta in la sameeyo marka muhiimadda koowaad waxaa weeye horta in hal aragti laga yeesho oo aan loo arag waxa kane inay meel gooniyay ka raran yihiin ama cid gooniyay u raran yihiin oo loo arko inay tahay siyaasad eh, furfuran oo xisbiyadu ay ku tartameen tartankii eh, tijaabada markii la sameeyey eh, tartankii ku xigay markii la sameeyey eh, hadda degmooyinka dhamaystir lasoo dhamaystiray waxaa ka soo baxay oo muuqatay in dadka lagu tartamay oo lagu- wax lagu kala muxaakeeyey oo aysan ummaddu raalli ka tahay wixii soo baxay ee ku qanacsanaantooda marka anu waxaan qabaa eh, waa la qabaa aragtida ah eh, cabdiqaadir in xisbiyada ruuxooda capacity buildingkooda kor loo qaado Eh, ujeedada aragtidoodana ay u- isu arkaan inay yihiin maantay masraxa siyaasadda cidda kubadda ku ciyaaraysay ciddaa kubadda ciyaaraysaa ee naadigun baa adkaan doona naadiga adkaadaay baa uun sii wadi doona hawshaas marka laakiin waxaa la rabaa in loo arko in siyaasaddu ay tahay siyaasad ku timi bisayl siyaasadeed oo eh, runtii aad maaragtay muhiim u ah in eh, la- oo laga shaqeeyey Eh, waxaan weligeed ka dhicin shan iyo labaatan sano ee puntland ka dhicin inay maaragtay ka dhacday maantay marka in laysu garaabo laysu dhibriyo laysu dulqaato een, barnaamijkan gugubka ah ee dhashayna la koriyo laguna koriyo hab ee, laga midaysan yahay oo loo arko inuu yahay een, muxuu ahaa ama loo keergareeyo inuu yahay barnaamij inuu ku cusub oo curdina runtiina loo baahnaa in la qaaday tallaabo aan hore uga qaadnay soomaaliya weeye aragtida maanta ee puntland ka fushaana waxaa la ogaanaya dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeed baa loo sheegaya in aragti soomaaliya la raba in la gaarsiiya ina tahay haddaynu aragtidan maanta ku guulaysano dhamaystirro waxaan hubnaa soomaaliya inay gaarayso leanno hore federaalka anaga u keennay waxa la yidhaha federalismka hadda aragtidan dimuqrateeshika haddii aynu gaaro dhamaystirana oo tijaabadeedu inagayna ku dhamaatana innaga waxaynu tijaabo u noqonaynaa soomaaliya inteeda kaleeto iyadaa cashar ka qaadanaysa soomaaliyana waxay ka baxaysaa barnaamijkaasu qof walba ay wuxuu noqonayaa qof aragti kusoo doorto qofka uu doonayo sidaasna waxay noqonaysaa in nabad lagu qaato waarta iyo horumar waara lagu gaaro anu taasaan qabaa maaragtay in la xoojiyo aragtida la rabo meesha in la geliyo waxay tahay in fikirka la mideeyo aragtida kala duwan ee siyaasadeed waa meesheeda oo mar walba lagu heshiimayo xisbiya siyaasadeed baa la kaleeyahay waa la kala aragti duwanaanaya laakiin ujeedada waa inay midaysan tahay oo ay tahay fulinta hanaanka dimuqraasiyaashigu inuu dhammaystirmo isagoo ku dhammaystirmaya gi- maaragtay hab maaragtay ee la waafaqsan yahay oo nidaamka dowladnimada ah oo hadda socda uu maaragtay ee- ee uu hogaaminayo taasoo la rabo in aynu qofna uusan dareenkiisa gooniya ka qaadin uu qof walba ay uu u hogaansamo in dimuqraasiyaashiku uu dhasho ee, shacabkaas wixii laga helana lagu qanco oo shacabku uu noqdo ee, qofka arbiterka ah ee kala saaraya ama kala xugminaya ee, dadka kala xugminaya iyo xisbiyada kala xugminaya sida degmooyinka loogu qancayba ayaa dadka shacabka u kala qancayaan ee, markii loogu kala guulaysto marka aragtidaasna aanu qabaa in maaragtay sarkiin ugu dambeyntii maxaa ku dari lahayd Een, waxaan ku darnaa horta een, dowladda hadda keentay brograamkan maarata xisbiyada ah ayadaana tallaabada ugu horeysa qaad iyadaa laga rabaa mas-uuliyaddeeda inay qaato oo tanaasul ay sameyso oo kalsooni ay abuurto oo si barnaamijkan u hirgalo waxyaalo badan oo maarata haddii dhaliilo jirto ama haddii wax kala jiraba ay ka tanaasusho ama ay maarata iska beri yeesho marka ee, xisbiyada naftirkooda iyagana inay isku kalsoonaadaan een, hawsha ay hayaan ay hawl wanaagsan tahay ay hore uga socdaan laakiin se ka- markasta dhinaca dowladda farta ku fiiqaya oo laga rabaa tanaasul badan inay sameyso maaragtay waxyaalo badan oo oo maaragtay xisbiyada hadday tamanayaan ay maaragtay ay kala hadasho ama kala qayb qaadasho waxaa noo muhiimsan barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah waa inuu hirgalaa waxayna u baahan tahay energy badan tanaasul badan maaragtay een- een- een waxyaalo badan oo maaragtay oo oo oo laga yaabo in ay farta lagu fiiqaayan maaragtay dhinaca dowladdan ay iyada naftarkeeda iska barayeesho ay tiraahdo sidaas ma- barnaamijka anigaa bilaabay anaana kowka ah soo hirgeli lahaa oo laga arko ay muujiso Een, sida hadda wax u socda waa si fiican een, dhaliil badan uma soo jeedinaya dowladda laakiin haddii lacala ay xisbiyada wax maarata tabasho ay jiraan ay maarata ka jawaabto oo la wada shaqeeyo oo ma- barnaamijkaasi u hirgelin lahaa shacabka maarata laga fikiro aan laga fikirin shakhsiyaad qaarkood tanaasul waa u muhiimsan yahay barnaamijka waxyaalo badan maarata la iska indha tiro haddii lacala daldalooli jiraan oo waxyaalo kalena laga maarata laga socdo oo si u hirgelin lahaa gacanta la isaga qabto oo fulowgeeda la qabto laga wada shaqeeyo cabdiqaadir Eh, runtii aniga waxaan kusoo gabagabaynayaa nuuxow eh, aragtidayda qodobka igu muhiimsan waxa weeye aan kusoo gabagabaynayo doodayda in xisbiyada dhammaantood ay yeeshaan wax la yidhaaho lahaansho waa inay la yimaadaan lahaansho ka go'naansho inay waxa kan wada leeyihiin oo aan mid gaara lagu riixin ama mid gaara asagu uusan gaara isu siinin taasina ay noqonayso wax naga dhexeeya kaagii waa kaa dhulkuu yaallaa nin walba dhinacaaga laakiin haddii ay noqoto mid dhinac loo riixo ama aniga eh, seniority leh oo maxaan ku yidhaahaa xisbi hebel ah ay sheekadu timaado waxaa suuragal ah in kolaabsi yimaado burbur yimaado ama kala fogaansho yimaado xisbiyada dhexdooda lagama maarmaan marka lahaansho inay la yimaadaan mid walba uu garawsado xisbiyadu inay ayagu leeyihiin waxa kan Eh, commitment eh, iyadana ku daraan oo ka go'naansho ay muujiyaan sidii waxa kan u guulaysan lahaayeen mustaqbal fiican baa muuqda runtii waa tallaabo horumar leh dadkii ay shalay doorashada dhex dhigeen oo soo doortayna xisbi ahaan waxa weeye filasho wanaagsan bay leeyihiin yaan yaan la mooral jibinayn dadka marka waxaan rajaynayaa dadku in- eh, xisbiyadu inay la iman doonaan lahaansho iyo ka go'naansho dhammaantiin eh, waa mahadsantihiin Eh, intaas ayaan kusoo afmeynaynaa barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada garoowe barnaamijka waxaa igala qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyiinta puntland maxamed cali faarax saarakiin cabdi xirsi oo horey golaha xukuumadda puntland uga soo mid noqotay haddana ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga sincad oo ka mid ahay xisbiyada puntland hadda ka hirgalay iyo sidoo kale cabdiqaadir maxamed warsame jooloqo oo isaguna ka tirsan bulshada rayidka islamarkaasina ka mid ah siyaasiyiinta arrimahan dimuqraadiyadda ee falanqeeya dhammaantiin waa mahadsantihiin iminkana waxaan ku celinayaa stuudia v o a ee washington